sektarka saddexaad ciidamada midooda afrika ee amisom baay bokool iyo gedo ayaa dhowaan waxa uu ka hadlay howlgallada ay ka socdaan degmooyinka baay iyo bokool howlgalladaasi oo ay si wada jir ah ay u wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada etoobiya oo qayb ka ah amisom taliya ku-xigeenka sektarka saddexaad ee ciidamada midooda afrika ee amisom baay bokool iyo gedo kornel asarti ayaa waxa uu ka hadlay ammaanka gobollada baayo bokool waxaana uu sheegay waddooyinkii qaar ee horey u fadhiyey ururka al-shabaab dhibaato kala duwanna ay ku hayeen shacabka ku nool deegaanadaasi inay ku guulaysteen ciidamada howlgalka ka waday degmooyinkaasi kasaaridda ururka al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay weli inay jiraan kuwo kale oo ku dhex dhuumalaysta deegaanadaasi mar dhowna laga saari doono ይሄን የልዩ ፖሊስና ኤስኤን ኃይል ለማጠናከር ድጋፋቸውን ይሰጡ ciidamada koonfur galbeed qayb liwaxli ayay ka qaateen howlgalladan ay socdaan tusaale ahaan raashiinkii laga qaaday magaalada baydhabo waxaa la geeyey qansax dheere halkaasi ayaa laga sii qaaday waxaa la geeyey berdaale haddana baydhabo ayaa laga qaaday waxaa lagu guulaystay in la geeyo degmada waajid intii ay ku socdeen waddada oo ay baarayeen hoodka wax dhib ah kama soo gaarin wax dhintay iyo wax dhaawac ka soo gaaray ma jiraan marka niyaddeyda waxay jeceshahay in la dhiirigeliyo ciidamada ciidamada dhiigooda u huray shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in la siiyo mishaarkooda iyo xaqii ay ku lahayeen dowladda shirkii aan ku soo qaadanay magaalada muqdisho waxaan ku go'aaminay sidii xaqooda ay ku heli lahayeen ciidamada amisomna waxay ka go'an tahay inay xoojiso ciidamada koonfur galbeed በሁለት እግሩ እስከሚጓዝ ወይም እስኪያመ ጠላት እስከሚያሸንፍ ድረስ siidi cali muuse maxamed raadiw risaala magaalada baydhabo